mid ka mid a imaamyada masaajidda magaalada minneabolis ee dalkan maraykanka oo lagu magacaabo sheekh cumar cabdiraxmaan maxamed ayaa kasoo kabanaya oo kasoo bogsanaya dhaawac kasoo gaadhay markii nin uu ku tooriyeeyey gudaha masaajidka khaalid bin waliid haddaba maxamuud mascade ayaa imaam sheekh cumar ka wareystay sida uu shilkani u dhacay
ana masaajidka iska dhex fadhiya oo qur-aan akhrisanhaya ayaa waxaa ii yimid nin midi la ordaya oo le waan ku dilayaa waan ku dilayaa waxaan su-aal baan weydiiyay niyo maxaad ii dilaysaa mar ma inaan ku dilo umaan rabaa te aniguna marka inaan isdifaacan baan ku talagalay
marka madidii sidee wax u dhaceen siduu kuugu dhuftay halkuu kaaga dhuftay haddaad iga waran alxamdulilaah ilaahay baa ii kaalmeeyey markaan wax gacanteeda ku jira waaye waxaan ku talagalay kursigii aan ku fadhiya inaan qaato oon isku difaaco oon isaga dhigo marka markii u horreysay waxay ahayd waxaa igu dhacday gacanta midigtaa bay gacanta bixda mididaasa igu dhacday midigtaa marka igu dhacday dhiig badan baa iga yimid masaajidka dhexdiisaana joogay gabadh iyo afar caruura ila joogay gabadha waxay doontaa inay qabato waxaan ku idhi faraha iska qaad adiga ninka noo isudaa iska fa meeshaada fadhi baan ku idhi dee kursigii waxaanu isla soconaba markii dambe gacanta meyd i noqotay bidixda ah waxaa isku talagalay marka in ninka midida la qabsado marka markaasa midida la qabsaday dhaawaca igu yaalana waxaa weeye waa ilaa shan midiyood kow laba iyo gacantanoo dhaawaca saddex afar iyo mid madaxa ah shantaa midiyood baa igu taalla
marka ninku waxaa tidhi masaajidkuu soo gala isagoo madi wata wuxuuna yidhi waan ku dilayaa miyaad istaqaaneen ma waxda dhex maray baa jiray qof neeco qof nuucea ayuu ahaa kolley aqoon saasay somaana lahayn dadka wuxuu ahaa dhalinyarada oo magaalada dadka waxoogaa noloshu ka dhacsan tahay bannaanka magaaladan ku aararki jiray waxna dhex maray iyo waxaanu isugu nimid iyo midna ma jiro marka waxa weeye wax aqoona umaana lahayn maxaad u malaynaysaa inay taha sababta uu inta madi usoo qaatay masaajidka ugu soo galay kuuna yidhi waa ku dilaya kolley ma garanhayo laakiin markii aniga loo fiiriyo dadka dhalinyartada roogasa nolosha ka dhacda inuu yahay ubaan u malayn
marka isagii dhaawaca kuu geystay markii uu ku dhaawacay kabacdi ma isagaa iska tegey sidee sidee ku dambaysay marka dagaalkii maasha allah mascaddi su-aashaas su-aal aada wanaagsan weeye masaajidkaanu isla dhex orodnay ilaa laba saddex jeer baan ana tuuray isaguna i tuuray kursigiibaa iga dhacay gacantaanu isla gallay marka dhinac intaan isugu tuuray baan masaajidka anugu carar ka baxay masaajidkan orod ooga baxay ilaa isagu daba orday ilaa on ka galo maqaaxida niida oo ila darisa intaan ka galo ayuu midida ila daba ordayey
marka markaad maqaayadda gashay maxaa dhacay maqaayada markaan galay isagii wuu cararay xaggaas dhinaca suuqa weyn buu cararay aniga dhiig badan baa iga baxay dadkii meesha joogay baa igu isugu yimid waxa weeye aad bay maxaan dhahdaa in dhiiggii la joojiyaa lagu talagalay ambalastii baa la ii wacay toban daqiiqo kadib ambalastii baa timid markaas ambalasti la igu qaaday
marka adigu hadda caafimaad ahaan maxaad dareemaysa alxamdulilah adeer aad baan u fiicnahay alxamdulilaahi waan seexdaa wax waan cunaa ilaahay baa mahadle aad baan u fiicnahay aad baan u fiicnahay isagii maxaa dhacay ma sidii buu ku baxsaday ma la qabtay ma la xiray sidee wax u dhaceen maasha allah su-aasha waan u baahanahay su-aasha inaad weydiiso isagii waa la qabtay wuu xidhan yahay saacaddan hadda aan joogno maraykanka waxaan u malay wanteedi meelaha weeye maxkamad buu leeyahay kiisas kalaa loo haystaa oo loo maxkamadeynhayaa marka markii kuwaa dhammaadaan kadib baa kaygiina loogu darayaa wuu xidhan yahay ninkii dowladda gacanta ku haysa marka waxaad tidhi waxaan u malaynayaa inuu ka mid yahay dhallinyarada ee nolosha ka dhacsan marka caafimaad ahaantiisa ma qof waalan buu u ekaa ma qof miyir qabo qof nuucee ayuu ahaa qof miyir qabo ah laakiin marra wuu cabaa wuu isaabsiya marra wuu fiican yahay oo wuu socda dadka caadi buu ku salaamaya marra wuu dadka cabuu ka mid yahay laakiin wax hadda wuxuu ahaa miyir la-aan hor ku jiraa ma garanayo sababta dharka wuu qaba dharka iskama tuuro dadka wuu salaama wax wuu cunaa wuu socdaa dadka caadiga buu ka mid yahay
hadda adigu marka masaajidkii aad imaamka ka ahayd ma ku noqotay mase weli kuma aad noqo alxamdulilah weli ma aana ku noqonin laakiin waxaa weeye waana ku noqdo ma rajaynaya hadduu ilahay ka raadi noqdo waxaan ka baqaya haddii dadkii muxuu ahay macaamiisha ahaa iyo dadkii ikhyaarta ahaa masaajid kusoo tukanay inay iga naxan baan ka baqaya waxaan rabaa mar nabarku intuu waxoogaa iyar madoobaan hayo inaan sugo ilaa wigan gurigaan joogay markaa kadibna masaajidka waan ku laaban insha allahu tacala waan ku laaban masaajidkii wax cabsi ood ka qabto in mar kale masaajidka lagu soo weeraro ma jiraan maya maya wax kama qaba sababtoo ilaahay baan ku kalsoonahay diyaar baan u ahay dacwada meel walba oon joogay inaan dacwada wado go-aankaan anaa iska leh ilaahayna qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay wakhtigii la idinku talagalay unbaad dhimanaysaan diyaarna uma inaan ka dacwada joojiya waan wadaya insha allahu tacaala waxaan ka baqayaana ma jira insha allahu tacaala masaajidka khaalid bin waliid waxaa ku yaalaa meel suuqa kaarmeel ku dhegan oo wadada dhinaceeda ammaankiina see u sugtaan maasha allah su-aal fiican weeye ammaanka anagu intii ka horreysay security iyo waxbaanu lahayn laakiin baryahan securitygii wuu naga maqan yahay laakiin waxaan rajaynaynaa hadduu ilahay ka raaldi noqdo inaan muxuu ahay securityga sunna waan rajaynayna insha allahu tacaala
kaasi waxau ahaa sheekh cumar cabdiraxmaan maxamed oo maxamuud mascade uu ka waraystay dhaawacii kasoo gaadhay nin ku tooriyey gudaha masjid ku yaala magaalada minneabolis halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a